degmada xarfo ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalijiminayeen arday baratay xifdinta qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflaxday madarasada al nasri munaasabadda ayaa waxaa ka soo qeybgalay maamulka maxadka macalimiin bahda waxbarashada waalidiin iyo martisharaf kale macalin aadan kheyrow maamulaha madarasada al nasri ayaa ka warbixiyey marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjibinaysa habeen imaalan baan u fikirnay waan u soo jeednay marka alxamdulilah natiijadeedana waa noo bilaabanaysaana weli hadafkeenna waa weynyahay yoolkeenna weli maana gaarin hadaf weyn baana ka leenahay insha allahu ilaahay haddayadaa meesha taan wax lagu baranayaa waa labadii tobanka maada halkaa nooga qoran baa lagu baranayaa dad baa noo soo dadaalay insha allahu allah ka abaalmari ardadeennaan anta hadda joogto waa noo fiican yihiin waxbarashadeedaana hadda waa kaas idinkana markhaati baa ka tihin wixii yaalaan annagaa og weli idinka iyo qofkii wax la sheegaya yaqaan wuu sheegi karaa waxa ka sii badanna waa noo soo socdaan insha allahu ilaahay idinkii qaar ka mid ah xubnihii ka qaybgalay munaasabadda ayaa hambalyo iyo dardaaran u jeediya ardayda qalinjiminaysa macallinka ayaa juhdi badan ku soo bixiyey waalidka ayaa juhdi badan ku soo bixiyey marka waxaan odhan lahaa juhdiga ayaan la dayicin nin reer baadiya ah ayaa waxaa la yidhi wuxuu u dhaamin jiray ritibu wuxuu u dhaamin jiray maqal ayuu u dhaamin jiray maqashii markii yacni wax weeye roobkii da'ay oo maqashii ay doogsatay oo dharagtay ayaa yacni wax weeye ritigii loo dhaamin hayey ayaa ku tuntay markaasuu maqashii oo dhan ba baabi'iyey markaasaa ninkii odaygaa u dhaamin jiray wuxuu yidhi doo tacabkiibe buu yidhi doo tacabkiibe macnaha doo yacni wax la yidhaahdo waa sajrin weeye ama canaan uu canaananayo weye tacabkiibe wuxuu macnaha wax weeye sanadkao dhan loo soo dhaaminhayey ee uu dhaqaalaynhayey ee uu ka soo bixiyey abaarihii iyo jiilaalkii iyo wakhtigii adkaa ayuu hadda baabiyey buui hadda waxa weeye ardayda ii muuqata ee qur-aanka wejigooda uu ka muuqdo ee qalbigooda uu ka muuqdo ee macnaha akhriskooda uu ka muuqdo waxay noqonaysaa haddii la dayaco doo tacabkiibaa bay noqonaysaa qur-aanka ilaahayee laydin baray iyo tacaaliimtaas ardaydu badanaa marka ay xoogaa weynaadaan qur-aankana dhammeeyaan halkaa ayay uga tagaan ayagoo aaminsan inuu yahay qur-aanku marxalad markay yaraayeen lagu qasbi jiray haddana ay ka weynaadeen marka horta qur-aanka iyo diinta ilaahay waa loo weynaadaa ee lagama weynaado marka waxaa la rabaa ardaygu hadduu qur-aankii dhammeeyey inuu xifdintii ku daro hadduu xifdiyey inuu tafsiirkii ku daro axkaamtii kale hadda waxaa culumtii dhan ayaa ardadu soo bandhigayeen oo asaasiyaadkeedu muuqda xadiidkii baa la akhrinayey siiradii bay soo bandhigeen tajwiidkii bay soo bandhigeen culuumulxadiidkii bay soo bandhigeen kullu haadihi waa bidaaya xasana waa bilow wanaagsan waana meel la rabo inay ardadu ka ambaqaadaan oo ay horay uga sii socdaan faaduuma maxamed ciiso ifeeceedka roon wafaaduuma maxamed ciiso ifayoradhu ilaahayga islamide ilaahayga faxan waxaan kaaga filahayaa fardowso inaad degtiyo fooqyadii jannada fardowsa inaad degtiyo fooqyadii jannada su-aalaha aan filaynaa ku noqdaan fudaay su-aalaha aan filaynaa ku noqdaan fudaay lagu fududeeyo wixii foorja kugu hayaaba lagu fududeeyo wixii foorja kugu hayaaba fidmada dunidoo dhanina feer laga marshaa si kastaba ha ahaatee ardayda dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka ee ka aflaxday madarasada al nasri ee degmada xarfo ayaa ah dufcadii saddexaad ee ka qalin jibisa tan iyo markii la aasaasay